runtii shan boqol iyo koob iyo toban ayuu madaxweynuhu habeenkii dhowada ciidda cafiyey mar laba mar leyba waxaan islahaa buurmadow wuu ku jiraa buurmadow waa nin boqora oo sharaf leh oo cizi leh wixii lagu xidhay maanta maroma kama taagna laakiin waxay ahayd hadduu marka hore sii dayn shantan boqol iyo koob iyo tobanka inuu ninka ugu horeeya uu ka dhigay ahayd madaxweynuhu sharaf baa ugu jirta cizi baa ugu jira reerka uu ka soo jeedana muusabixii u haysan maayaane reerka muusabiixia uu ka soo jeedo ayuu haystaa de maanta ya oo markasta waxay odhanayaan buurmadow waabuu nala hadlay iyo waxbuu sameeyey markaa inuu sii daayayahayd oo reerkana suncadxumauna u keenin isaguna isagoo intaa afiyey inuuna madaxweynuhu suncadxumays ku keenin ayay ahayd oo nin dhabar leh oo dulqaad leh au muuqdo madaxweynuhu xukuumadda madaxweyne muusabix oo hadda muddo dhisan adiga maxaa kaaga baxay
wallaahi waxaa iiga baxay lamood se noqon weyde lamood noqonsa weyde waxaan moodayey dawlad fagfag badan oo markii waa niga raynay ay lahaayeen waddani inuu damba hadhuullaha nagu darayo oo uu habaaska nacabsiinayo ayaanu haysan nimankii oo dhaqaaqiba waay oo meel buur caleen laba way ka soo durdurin waayeen miisaaniyad yarbaa xukuumaddii idlayd loohiibmaxaa loo dhiibay sicir barar ee kuwa yareera wax sarrifayay iyagii baa kala roonaan waaye oo dharaarba sidaa iyo dabadeedna waxaa laysku qabsaday talasom baa sidaan samaysay maxay ahayday samtol baa sidaan tidhi intaaba dawladdii idlaya way dhaafi weyd kuwaan ka filaynay inay maxay ahayday dee buura ay soo dumiyaan waxaa ugu yaa badnayd ma diidanin horumar in laga sameeyo dalka in wax dalkan la soo geliyo ma diidanin ninna ma diidano horumarka dadku helayo ou dadku helayo si unbuu kugu soo gaadhaya doraad waxay royter sheegaysay maxay ahayday hal bilyan in lagu caawiyey dowladda etoobiya ee ra-iisul wasaarahan cusub hal bilyan oo dollar waa boqol malyuun oo dollar waxaana ku caawiyey kuwaan inagu dhulkii iyo siinay dekedaheenni iyaguna waxba ma siinin etoobiya inaguna waxay siiyeen hal bilyan oo dollar hal milyan maaha waa hal bilyan waa boqol malyuun oo dollar haddii intaa baanka somalilan la keeno ee sixirbararku uu furfurmi lah maxaan dhaafsannay maxay ahayday dekedda iyo eeriboorada ma garanaysaa la bixinayo waxaan dhaafsanayna waan garan waaye halisteedana way leedahay oo nimankii xootiyiintii inay arintaa inagu daandaansadaanna waa laga yaabaa wallaahi madaxweynuhu waxaan laba arimood waxbaan ku odhan lahaa waxaan ku odhan lahaa meeshan la yidhaha eelaf weyn ee baytulqudsi noqotay in uu tala ka yeesho oo au eego goorta wafdiga loo diray heshiisiintu markay dhocday ee laysku dhaariyey kolba kitaab la saaray iyaa ka soo bixi waayey iyaa ka soo baxay wixii la baadho taariikhdii sidan qolada gar daranna waa la heli lah waxaad ogaataana arrin dhammaan weyday haddaad aragtana ama waxbaa lagu daray ama waxbaa ka dhiman arrintaa eelaf weyn waxbaa ka dhiman ama waxbaa lagu daran isla markaa madaxweynuhu taa waxa ka qabto tukaraq tukaraqna waxay noqotay iyadina mashruuc mashruuc bay noqotay beri ciideedna waa ku jirnaa dagaalkuna faa'iide ma leh haddaan inagu diloon kow kaga siino oon maraqooga cabnayiyo haddayna cabbaan labada dhinacba waxbaa ka dhimanaya wax inoo faa'iide ah ma jiro tukaraqna ha la soo aad iyo aad ha la joojo dhibaatadaa oo wadahadal iyo sidii madaxweynuhuba ciiddii au sheegay afgarad ha lagu bilaabo oo ha laga daayo nintooxsiga ha laga daayo